markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab aan ku bilownay dhegaystayaal in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay saddex boqol oo kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo toddobaadkan lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska zobe ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqday halka ay qaraxyada ka dhaceen ayaa xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawaca isagoo ka codsaday beesha caalamka ah inay u soo diraan dhakhaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka inay tagaan cisbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarada ilaa ay hadda tirada dhaawaca tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa boqol dhaawacuna waa saddex boqol ku dhowaad waa taariikhdii zooba labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha ummadda soomaaliya waxaan u sheegayaa ilaahay idankiisa oktoobarro kale oo sidaanoo kalea ilaahay idankiis ma dhici doonaan awood iyo fursad ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waay waxooda ogaada waa ka adkaanayna intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah isbitaallada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaallada in dhiig la siiyo caalamka walaalaha soomaalida ah iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ah ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro ka kaalmayso isbitaalladeenna dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana waxaan codsanaynaa isbitaalladii waan haysanaa aqoonta naga maqan een dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaalayo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto
dhinaca kale saraakiisha milatariga soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku dileen ugu yaraan boqol ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab dagaal khamiistii ka dhacay deegaanka ceelhareeri ee gobolka hiiraan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo muqdisho kula hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ay ciidamada isgarabsanaya qaadeen
dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh furinta koowaad ee boqol wada socota hal mar uga dhimato waa midii koowaad weeye ee dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin boqol wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koowaad weeye duqayn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waa jabiyey ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul ay maanta ku geeraarayaan
inkastoo dowladda soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ay dagaal kula jiraan al-shabaab ayaa haddana waxaa weli meeshooda ka sii socda weerarada dhimashada badan dhaliya ee kooxda ay ka geysanayso magaalada muqdisho iyo meelo kale haddaba maxaa la gudboon dowladda soomaaliya inay ku dhaqaaqdo si caasimadda ay uga xakamayso weerarada al-shabaab su-aashaasi ayaan weydiiyey taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ismaaciil daahir cusmaan oo hadda ka faallooda arrimaha ammaanka waa run ee dowladda oo shacabka kaasanaysa ayaa dagaal ba-an kula jirta kooxda nabadiidka ee al-shabaab iyadoo ay furimo badan dagaalku uga socdo maaragtay maleeshii badanna laga dilay kooxda al-shabaab deegaano badanna laga qabsaday iyadoo taas la ogyahay haddana deegaanada ugu dhow dhow caasimada muqdisho gaar ahaan gobolada shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose oo ay aada u joogaan kooxda nabadiidka ah dagaal ba-ana lagula jiro waxay sameynayaan marka ay arkaan inay jabeen waxay ku soo aadayaan magaalada muqdisho marka dowladda waxaa laga rabaa magaalada muqdisho lix meelaa laga soo galaa lixda meeloo laga soo galo in la dhigo checkpointiyo checkpointyada la dhigayna inay ahaadaan kuwa dadka soo gudbaaya oo magaalada soo galaya la hubiyey dadka laga shakiyana gooni maaragtay loo loo loo loo saaro oo baaritaan dheeri a lagu sameeyo haddii la ogaado inay dad shacaba caadi yihiinna la iska sii daayo haddii shakigu ku batana loo soo gudbiyo hay-adaha amniga shaqada kule inay dabagalaan dadkaas marka taas haddii la sameeyo waxay keenaysaa marka cabsi badan xataa shabaabka kasoo oo firxaday goobaha dagaalka uu ka socdo maaragtay fulayaasha ah oo diiday inay dagaal galaan inay magaalada dhuumaaleysi kusoo galaan si ay dhibaato u geysan dadka magaalada muqdisho joogo waa kow midda labaad magaalada muqdisho waxay leedahay wadooyin badan laakiin saddex wado ayaa wadooyinka ugu badan oo aad aad loo isticmaalo waa wadada maaragtay maka almukarama ee wadada ee maaragtay dekada aado iyo wadadan dheer oo maaragtay la yidhahdo jidka wadnaha saddexdaas wado iyo konton iyo afarta isgoys ee magaalada ku taalo haddii la xoojiyo amnigooda islamarkaasna ciidanka la geynayo checkpointiyada loo tababaro qaabka ay isaga fiirinayan isaga ilaalinayaan baabuurta qaraxyada wado ee maaragtay waxay iidana keenaysaa in la yareeyo oo ay qaraxyada usoo gudbaan faras magaalaha magaalada muqdisho meelaha muhiimka u ah waayo dad badan oo shacabka ku dhibaateyn karaa marka dowladdaa laga rabaa marka inay istraatiijiyo magaalada muqdisho la timaada maadaama cadowga lagu soo jebiyey banaanka inay gudaha soo galayaan waa hubaal laakiin waxaa laga rabaa wasaaradda amniga ee talisyada hoos yimaada inay si feejigan arrintaas uga maaragtay uga fadhiistaan istraatiijiya saxa oo lagu sugayo amniga magaalada muqdishona maaragtay la sameeyo iyagoo markaas gacan ka helaya shacabka laakiin sida hadda ay wax yihiin shabaab maaragtay magaalooyinka ay deganaayeen ay ku raxaysanayen canshuurta ka qaadayeen waa laga soo wada qabsaday marka meesha keliya ay kusoo dhuumaalaysan karaan ay dhibaato ka geysan karaan waa magaalada muqdisho magaalada muqdishona waxaa laga rabaa dowladda oo kaashanaysa shacabka inay si feejigan istraatiijiyo lagu sugaayo amniga magaalada muqdisho ay la timaado
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo